bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaam abu dawuud sulaymaan bn lashcaf asijistaaniy raximah اllahu tacaala awalu kitaabi اlmalaaxim malaaximtii kitaabkeedii awalkiisii weeyaan meeshaan almalaaxim waa jamcu malxama malxamaduna waxaa weeyaan dagaalka qitaalka ama dagaalka dagaalka muslimiinta ee gaalada dhex maro aakhiri zamaanka weliba kuwa imaanaayo ayuu baabkan uga warramayaa ee uga hadlayaa waa bifatxi اlmiimi wa kasri اlxaa'i bifatxi اlmiim miimtoo markaa la kordhigo xadoo la kordhiga iyadana almalxama ama malxima ayb nihaayada marka waxa uu yidhi ibnulasiir almalxamatu hiya alxarbu wa mowdicu اlqitaal almalxama marka la yidhaahna waa dagaalkii almalximatu mowdicu اlqitaal meesha dagaaladu ka dhacayaan waاljamcu almalaaxim ayaa la yidhaha marka malaaxim haahey jamaca ayaa xadiisu hoos dhigan tahay ama almalxama waa iyadu xadeedu waa kor dhigan tahay macnayaduna waxaa weeyaan alxarbu wa mowdicu اlqitaal wاljamcu almalaaxim ma'huudun min ishtibaaki الnaasi waاkhtilaaqihim waxaa laga qaatay dadka isdhexgalkooda iyo isdheehitaankooda kaishtibaaki luxmati اhawbi bisadaa ayb sida dunta marada iyo dun iyo diilnimaheeda si ay isugu dhex jiraan ayaa marka oo kale ayaa dadku dagaallo ay isugu dhexgalayaan ayb waqiila huwa min allaxmi likahrati luxuumi اlqatlaa fiiha waxaa kaloo la yidhi waxaaba asal u ahba hilibka dadka dhimanaya hilbahooda badnaantiisa darteed ayaana sidaa loo yidhi baa la yidhi marka baabkan iyo kii hore calaaqa ka dhexayso awal wuxuu soo baabeeyey alimaam abu daawuud kitaabu اlfitan fitnada marka kaanahu wuxuu uga dhex hadlayey dagaalka muslimiinta ka dhex dhaco halkaanna wuxuu uga hadlayaa dagaalka ka dhex dhaco muslimiinta iyo gaalada khaasatan wakhtiyada aakhiru zamanka ah ayb oo iyagu marka isma laha kuwanna waa dagaallo marka nebigu ka sii hadlay oo mucjizaadka nebiga iyo nebiga nebinimadiisa iyo tusayso waana marka dagaallo dadka markaa muslimiintaee ku jira markaas ay ku ammaanan yihiin ilaahayna ummaddan labada ma iskugu daraayo sida xadiid uu keeni doono abu daawuud raximahu اllahu tacaala ayb marka baabkan marka kitaabkan saasuu u jeedaa dagaaladaas buu uga hadlaya halkan ayb qaala alimaamu abu daawuud raximahu اllahu tacaala baabu maa yudkaru fii qarni اlmi'a baabu bayaani maa kii caddayntiisba u baab yahay yudkaru la sheegaayo fii qarni اlmi'ati boqolka qarnigeeda ayb oo qarni wixii ku saabsan markuu go-o qال الإmام أbو dاwوd رحimه الله تaعالى xdثna سليمان بن dاوd الmhري qال xdثna بن وهب qال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شhراaحيiل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيma أعلم sidaan ogahay buu leeyahay عan رasuuل الlahi صلى الله عليه لي وسلم qاaل nebigu waxa uu yidhi in allaha caza wajalla alle yabcaثu lihadihi اlummati ummaddaani wuxuu usoo bixinayaa calaa ra'si kulli mi'ati sanatin boqol sano dhammaanteed madaxeeda boqol madaxeed man ayuu usoo bixinayaa yujadidu cusboonaysiiya lahaa iyada diinaha diinkeeda uu cusboonaysiiyo boqol sano kasta madaxeeda oo marka yacni boqol ku dhammaato boqolka kalena bilaabmayso madaxu marka saas ayb kun iyo saddex boqol kun iyo afar boqol kun iyo afar boqol waa ra'su lqarni kun iyo saddex boqol waa ra'su lqarni wahaa kada ayb xadiidku marka abu daawuud kitaabkaanu ku soo daray kaannahu marka yacnii calaaqo dheer ama yacnii calaaqo dheer baa tahay xadiidka iyo tarjamada ka dhexayso tarjamada xadiidku is leeyihiin laakiin kitaabka iyo baabka waxa uu ku dhex jiro ayb kaannahu marka dadka malaaximtaas iyo dad mujadidiina inay ummaddaanu yeelanayso iyo meelahaasoo marka uu ka weheshanaa ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa boqolkii halkii qarniba ama boqolkii sano madaxeeda in ilaahay subxaanahu watacaala ummadda uu usoo bixinayo qof diinka u cusboonaysiiyo cusboonaysiintuna maahan marka diin cusuboo la keeno maahan ee kii saxda ahay ee jiray oo ay dadku ka leexdeen qof karti badan oo dhinacii cilmiga iyo dhinacii waxbixinta ixsaanka khalqiga loo ixsaan sameeyo dhinacii jihaadka dhinacii alamru bilmacruuf annahyu cani ilmunkar dhinacii cibaadada iyo suhdiga qof yacni dhan walba ummadda marka boorka ka jafo oo iyagu wax badanoo ka baaba'ay dib ugu cusboonaysiiyo ee wax markaan diinkii ka mid ahaynoo cusuboo la bilaabayo oo qofku marka uu jeexanayo ma jirto xadiidkuna macnihiisu marka saas ma ahano waxa uun uu ka agdhow yahay man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruhaa wa ajru man camila bihaa ajrigeeduu leeyahay iyo qofkii sameeyo ajrigiisana waa leeyahay ayb taasoo kale ay marka ka dhigan tahay calaa ra'si kulli mi'ati sanana mujadidku boqol sano madaxeed waa sida nebigu uu tilmaamay laabudda in la helo un ayb culummada marka waxay isku dayaan mujadidiinta inay tiriyaan qaarna marka dadku waa isku waafaqsan yihiin qaarna layskuma waafaqsana kuwa laysku waafaqsan yahay oo kale waxaa ka mid ah cumar bnu cabdilcasiis oo kale oo almi'at اluulaa boqolkii hore mujadid inuu isagu ahaa waa laysku waafaqsan yahay almi'atu اhaaniyana alimaamu shaafici inuu mujadid alqarni اhaani uu ahaa mutafaqa iyadana lagu yahay kadib marka dadku mashaarib kala duduwan iyo siyaabo kala duduwan ay sheeg sheegaan ilaa qaarkood koox walbaaba ninkay iyagu ka dambeeyaan ama ay isleeyihiin nin aad yacnii u qiimo badanoo madhabkiinni soo kiciyey waaye laga yaabaa inay mujadid ku sheegaan ilaa bacdi naas ay ku sheegeen mujadidiin dad xataa caqaa'idkooda inxiraaf ku jiro ayb ou inxiraaf ku jiray ka alfakhri raazi oo kale iyo ayb marka fakhruraazi oo kale ayaa lagu daray mujadidiinta maca annahu fakhruraazi xataa wuxuu allifay baa la yidhi xidigaha in laga faalsado iyo kutub sida looga faaliyo xidigaha iyo waxaa ka hadlaayo asiru lmaktuum fii mukhaaabati nujuum iyo waxyaabo fara badanoo wuxuu iska lahaa marka caqaa'id caqaa'idka aan ku fiicnayn marka laa shakana marka ummaddaani mujadid ma u noqon karo qof caqiidadiisu baaba' tahay ayb qofka mujadidku u noqonayo waa qof uun laga fiiriyo dhinacyo fara badan inuu ummaddaani wixii ka dhumay u soo celin kara inuu yahay taas unbaa marka muhim ah ayb xadiidkan marka saasuu ku keenay qaala abu daawuud rawaahu cabduraxmaan ibnu shurayx aliskandaraaniyu lam yajuz bihi sharaaxiil ayb ma unan la dhaafin sharaaxiil ayb marka macaanidaasayna marka culimmadii sheegeen mulla cali lqaari iyo kale wuxuu leeyahay man yujadidu lahaa diinaha ay yubayinu sunnata min albidca sunnadii buu bidcada ka caddaynayaa ayb wa yukahiru alcilma cilmiguu badinayaa wa yucizu ahlahu cilmiga ahalkiisa ayuu cizay ayuu sharfayaa ayb bidcadana marka waa baabi'inayaa waana jejebinayaa dadkeeda ayb sidaasuu mulla cali lqaari uu sheegay ayb ibnu kahiir albidaaya waalnihaaya aakhirkeeda wuxuu yidhi aلظaahiru wاllahu aclam ana hada اlxadiiثa yacumu jumlaةa ahli اlcilmi min kuli طaa'ifatin ibnu kaiir wuxuu yidhi sida muuqato xadiidkan wuxuu camimayaa ahlucilmiga oo dhan qayb walba oo ahlucilmigii ka mida marka qaybtaa marka yuu kala jeedaana ayb yacumu jamiica ahli اlcilmi min kuli طaa'ifatin wa kula صinfi min asnaafi اlculamaaء culimada noocyadooda kala duwan buu jamcinayaa min mufasiriina wamuxadisiina wafuqahaaءa wanuxaatin walugawiyiina ilaa gayri dalika min alasnaaf ha ahaadaan dad luqadii baariciin ku noqdo dadka aad ugu u tusay ha noqdaan fuqaho muxadisiin ha noqdaan mufasiriin ha noqdaan yacni culimada noocyadeeda kala duwan waa jamcinayaa buu leeyahay baabu maa yudkaru min malaaximi ruum baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yudkaru la sheegaayo oo min malaaximi ruumi ruum dagaalkooda ah yacnii ruum ama benil asfar dagaalka lala dagaalamayo muslimiintu ay la dagaalamayaan wixii ku saabsan qaala alimaamu abu daawuuda raximahu اllahu tacaala xadaana nufayliyu qاla xadaثna ciisa بن yuنس qاla xadaثna الأwزaaعiي عan xasaan بن caطyة can xasاana بن caطيةa qaala maala مكxuul وبن أbi زakrya ilىa khاld بن macdاn bay u leexdeen ninkaasay ku leexdeen wamiltu macahum waan la leexday anigana ayb haddaan xasaan بnu caطية aan ahay faxadaanaa can jubayr bni nufayr marka khaalid ibnu macdaan baa xadaanaada faacilkeedu waa khaalid ibnu macdaan khaalid ibnu macdaan baa noo sheegay can jubayr bni nufayr can ilhudnati buu nooga sheekeeyey yacnii heshiiska gaalada muslimiinta dhex marayuu nooga sheekeeyey qaala waxa uu yidhi qaala jubayrun jubayr waxa uu yidhi inطaliq binaa nakeen ilaa dii mikhbar inطaliq binaa nakeen oo nakici ilaa dii mikhbar ninkaa dii mikhbar la yidhaah yacnii aan xaggiisa aan u nakeena ow qaala dii mikhmar ayuu yidhi ashaku min abi daawuud dii mikhbarna waxaa weeyaan waxaa adeer u ahaa najaashi ayb najaashiba adeer u ahaa ashaku min abi daawuud dii miqbarka waa rajulin nin min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayه ali wasalam asxaabta nebiga ka mida faataynaahu waanu u nimid fasa'alahu jubayrun baa su'aalay can اlhudnati heshiiska faqaala waxauu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayه ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay satusaalixuuna الruuma ruum ayaad la heshiin doontaan sulxan aaminan heshiis markaasi nabad galay ayb fatakzuuna antum idinkii waad duulaysaan iyo wahum iyo iyagu caduwan cadow baad ku duulaysaan min waraa'ikum gadaashiina ah yacnii ama idinka idinka soo haray cadow labadiinnaba cadow idiin ood leedihiin baa ku wada duuli doontaan idinkoo heshiisna oo idinka dhaxeeyo fatunsaruuna waa la idin gargaari doonaa wataqnamuuna waad haniimaysanaysaan wataslamuuna waad nabadgelaysaan uma tarjicuuna waa soo laabanaysaan xataa tanziluu ilaa aad ka degtaan bimarjidii tuluulin meel taagag u saaxiib ah kaynteeda meel taagag yaryar leh tuluul waa jamcu tallin waa taagga bacaadka oo buurta yar camal aad moodaysid meel marka taagag u saaxiib ah kaynteeda oo kaynna ah biyo iyo cagaar iyo wax leh ayaad degaysaan fayarfacu rajulu nin ayaa wuxuu kor yeelayaa min ahli الnasraaniyati kirishtaanka ka mida asaliiba kirishhtadii buu kor u qaadayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa halaba asaliibu kirishtadiibaa adkaatay fayaqdabu rajulun nin ayaa markaa caroonaayo min almuslimiina muslimiinta ka mida fayaduquhu fayaduqu wuu jebinayaa hu saliibkii buu jebinayaa facinda daalika meeshaa agteeda taqdiru ruumu ruum ay khiyaanaysaa heshiiskii watajmacu waxayna kulminaysaa ay soo ururinaysaa rijaalahaada raggeedii bay soo ururinaysaa lilmalxamati dagaalkay u soo ururinaya xadiidkan marka xadiid saxiixa weeyaan wuxuuna tilmaamayaa muslimiinta iyo ruum dagaal inuu ka dhex dhici doono aakhiri zamaanka dagaalkaasna marka uu ku imaanayo muslimiintii iyo ruum oo heshiis ah ayay labadoodii cadow kale oo iyaga ka xageeyay ku duulayaan ayb markay cadowgaa ka adkaadaan ay soo qhaniimaystaan ayay ruum heshiiskii burburinaysaa waxay ku burburinaysaana saliib ayuu nin kor u qaadayaa markaas baa nin muslimiinta ka mida uu jebinayaa saliibkii kadib bay marka ciidan ay wax soo ururinayaan sidaasaana marka malxamada iyo dagaalku uu ku dhacaya riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan waxay keenayaan jeish lixdan taliyo leh taliyo kastaana uu leeyahay lixdan kun gadaashiisu ay tahay aad u tiro badan bay keenayaan dagaal baa markaas muslimiinta iyo ruum dhex maraya ayb tarjamada marka iyo xadiidku way isleeyihiin waqaa'icda marka fidnooy malaaximtan rasuulku uu ka warramayo sala allahu calayh waali wasalam iyo xadiidka iyo waaqica in laysdejiyo oo laysku daboolo waxay u baahan tahay insaaf iyo cilmi iyo u fiirsasho ayb waxaa laga yaabaa waqaa'ic nebigu ka hadlay aan la gaarin inay dad ku daboolaan waxyaabo dhacayoo kale ayb taasna marka waxay u baahan tahay ka fiirsasho badan iyo axaadiidta duruqda xadiidka oo la jamciyo iyo markaa ka bacdi beri baa waxaa jiray nin baa marka xadiidkan buu wuxuu yidhi waxaan marka waxaa weeyaan muslimiinta iyo ruum way dhacdayba xadiidkan nebigu uu sheegayo iyagoo heshiis ah heshiiskuna wuxuu yidhi waa midkan hadda muslimiinta iyo ruum ay iskugula jiraan meeshan qaramada midoobay leeyihaahdo heshiisay ku wada jiraan waa heshiisay ku yihiin iyagoo wada jiro cadow iyaga ka baxsanay ku duuleen cadowgaas yaa waaye ciraaq waaye dhaheen sagaashankii ama kow iyo sagaashankii ciraaq marka see looga cabiri karaa caduwan wahum fatakzuuna antum wahum caduwan min waraa'ikum see looga cabiraa ciraaq marka ciraaq soo muslimkii kuma tirsana ayb markaasaa muslim iyo gaalo wada jiro ayaa ku duuleen ciraaq buu yidhi waa laga guulaystay waa la soo qhaniimaystay saliibkii baa guulaystayna waxay ka dhigan tahay maraykankii markii uu yidhi waa kuweydna waa la xoreeyey waana ka raayanay ciraaq taasay ka dhigan tahay macna dagaalladan hadda socdo dhan marka tiis taas baa marka iyadoo saliibkii iyo calankii iyo waxaas la jejabshayay ka dhigan tahay macna sidaasayna marka malxamadu ay ku socotahay oo ku jirtaa xoogaa marka wax waxaa weeyaan jacbur fara badan oo ku jira oo aad layskugu jacburiyey waay macna addaahir marka culummada nag kama aanan maqlin malxamadan iyo waaqicadan sidaan hadda xadiidku u cabiray mana xadiidkana ma daboolayso oo waxyaabo badan baa diidaayo ciraaq dad muslimiina waaye marka in cadow la cadowsado oo iyaga iyo ruum iyo iyo muslimkii cadow idinka idiin cadow ah laga dhigaa waa adag tahay macna ayb oo daahirka xadiidku ma saacidayo macnahaas ayb marka si kastoo dagaal uu lagula jiro malxamada weyn waxaad mooddaa calaamaadkeedii iyo inaynan markaas hadda oolin ayb wayse imaan doontaa maadaama nebigu ku qabray sala اllahu calayh waali wasalam ayb qaala xadaanaa mu'ml bnu اlfadl alxaraaniyu qaala xadaana اlwaliid bnu muslim qaala xadaanaa abu camri wahuwa alwsaaciyu cabdiraxmaan bnu camr can xasaana bni caطiyata bihada اlxadiidi wazaada fiihi wayahuuru lmuslimuuna muslimiintii way kacayaanoo waa boodayaan ilaa aslixatihim hubkoodii ayay u boodayaan fayaqtatiluuna way dagaalamayaan fayukrimu allaahu ilaahay waa karaamaynayaa marka tilka alcisaabata jamaacadaas kooxdaas bishahaadati shahaaduu ku karaamaynayaa ilaa ana alwaliida weliid jacala alxadiida wuxuu ka dhigay can jubayr can dii mikhbar can اnnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam qال أbو dاود وrawاه روح ويحyى بن حمزة وبشر بن بكر عن الأwزاaعي كmا qاaل عيiسى oo riwaayadii hore ah saasoo kale ku wariyeen baab في أmاaraaت المalaaximi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fيi أmaaraaتi الmalaaxim malaaximta iyo dagaaladaas calaamadahooda yacnii in dagaaladaas la joogo ama la gaaray maxaa calaamado u ah calaamaadkaas buu ka hadlaya qال الإmام أbو dاود رحمه الله تعالى xdثnا عباس العنبري qال xdثnا هاشم بن القاسم qال xdثnا cبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفyر عن مالك بن يخاmر عن معاaذ بن جبل qاaل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نبgu waxa uu yihi cمrاan beyt المqdis beyt المqdis camiridiisa khraabu yrib madiine kharaabkeeda waay oo yacnii haddii baytalmaqdis camirmo laba macnoba waa ku sheegeen muslimku camiraan ama macno labaadna waa lagu sheego kharaabu baytalmaqdis cumraanu baytalmaqdis in laga wado markay gaaladu camirto ayb oo muslimku intuu gacantooda ka baxoy si fiican u camiraan kharaabu yarib weeyaan yarib ama madiine kharaabkeeda wa kharaabu yariba madiine baaba'eedana khuruuju lmalxamati malxamadii iyo dagaalkii weynaa soobisoo bixitaankiisii wa khuruuju lmalxamati malxamada soo bixitaankeedana fatxu qusطanطiniya magaalada qusطanطiniya la yidhaahdo furashadeeda waa yacni waxaanoo dhan waa isku xigxigaan wa baytalmaqdisaa camirmayso madiinaa kharaabayso khuruuju lmalxama dagaalkiibaa markaas bilaabmaya ruum iyo muslimiinta fatxu qustandiiniya imaanayo qustandiiniya marka waa istanbul waa qustandiin waa constantiin boqorkoodaa la dhihi jiray qustandiiniya marka meeshan furashadeeda magaaladan istanbul khilaaf badan baa ku jira xadiid fii saxiix muslim wuxuu leeyahay magaalo ayaad furan doontaan oo yacnii qustandiiniya ah meeshaas marka wuxuu leeyahay waxaa ku furanaya jeish muslimiintaa furanaayo wuxuu ku furanayaa takbiir hub la-aan wax huba iyadoon la ridin lagu dagaalamin ayaa waxaa lagu furanayaa un takbiir keliya allahu akbar markii gacanta lagu aad ku dhigtaanna maalinka ku xigaa khuruuju dajaalaaba ku xigaba dajaala hore ka soo baxa istanbul marka sida la ogyahay hadda wakti dheeraa la furtay wakti dheer ayaa iyada hadda la furtay oo moxamed alfaatix ayaa furtay dagaalowna ku furtay sida la og yahay ilaa muddo dheerna waxay iska soo ahaan jirtay magaalo islaama wakhtigan dhow oo wakhtigii cahdigan atatoorka ayaa magaalo cilmaani ay iska noqotay oo markaa yakhaarta islaamka in badan oo ka mida ka baaba'day marka maxaa la dhihi karaa marka sheekh ilalbani silsilat alaxaadiid saxaaxa baxdi buu ka hadlay xadiidkaas muslim iyo waaqicadan oo moxamed alfaatix inuu furtay meeshaas iyo waxaasoo dhan baa marka waxyaabo badan buu uga hadlay waxaadna moodaa marka in axaadiidta gabal ay sheegaysaba weli inaan la furanin oo istanbul furashadeedu weli inay dhiman tahay maxaa yeelay dagaalaa markii hore lagu furtay kan hadda dagaal maaha middan furashadeeda iyo dajaalna waa isku xigaan oo muslimiinta iyagoo qaniimadeedii qayqaybinaya dajaalkii ku soo baxaa oo waxay maqlayaan dajaal baaba soo baxay kayfa aljamcu marka istanbulna mar horey furan tahay dajaalna hadda adduunyadii haba joogay laakiin yacnii wakhtigiisii iyo wixii u fasaadkiisii iyo adduunyada lagu soo daynayey ma ma la joogo wakhtigan see marka la leeyahay alimaam alqurطubi kitaabkiisan atadkira fii axwaali اlmowta wuxuu leeyahay waxaa dhici karto laba fatxi inay magaaladaas gelaysa marna in dagaal lagu furtay oo ay dhacday mar kalena in takbiir lagu furo doono taasna ay weli dhiman tahay wacalaa haada marka waaqicii iyo xadiidkii ma isdiidayaan laakiin midaan hadda marka fatxu qustandiiniya malaaximta lagu xiraayo hadda maahan midaan furashadan oo istanbul la furtay waa marka dambe fatxu qustandiiniya wa fatxu lqustandiiniya qustandiiniya furashadeedana khuruuju dajaal waa dajaal soo bixidiisii oga oo taas markii la furtay dajaalna waaba soo baxay malaaximtii marka waxaad moodaa marka inay horay jirto oo weyneyd dagaalada iyadu marka waa iska dagaalada jiro marka qabla almalaaxim dagaallo sharciga waa noqon karaan laakiin malaaximta aakhiri zamanko iyagu wax ka dambaynaya aynan jirin aakhiro un maahane taas waa midda hadda malaaximtan baabkan kitaabkan looga dhex hadlaayo uma daraba biyadihi gacantiisiibuu ku dhuftay nebiga darabada faacilkeeda waa rasuulka uma daraba biyadihi nebiga gacantiisiibu wuxuu ku dhuftay calaa fakhidi aladii xadaahu kii uu u sheekaynayo mucaad ahaa buu ku dhuftay ow mankibihi garabkiisuu ku dhuftay uma qaala waxa uu yidhi ina haada kani la xaqun weeyaan wax xaq ah oo imaan doono kamaa annaka haahunaa meeshaan sidaa adiga u joogtid saa u hubta oo kalea kaasna loo hubaa ow kamaa annaka qaacidun sidaad adiga mid fadhiya u tahay oo kalea kaana uu xaq u yahay yacnii mucaad bna jabal buu u jeedaa ayb xadiidkan marka dacfi baa ku jira cabdiraxmaan ibni haabit ibni hawbaan isaga warar badan baa ku jira laakiin kaiir min alculamaa xadiidkan marka bimajmuuci duruqihi waa xasaniyaan ama way saxiix yeelaan ayb waa xadiid xasan a weeyaan xadiidkan ayb tadkirada marka qurdubi waa ku sheegay waa ku keenay meelo badanna waa lagu wariyey abulqaasim albagawi iyo ibnu casaakir iyo dabaraani iyo way wariyeen baabun fii tawaaturi اlmalaaximi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii bayaani tawaaturi اlmalaaximi malaaximta isku xiggeeda iyo israacraaceeda caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaثana cabdullahi bni muxamedi الnufayliyu qaala xadaثana ciisa bni yuunus can abi bakri bni abi maryam can اlwaliid bni sufyaan alghasaniyi can yaziid bni quطaybin الsakuniy can abi baxriya can mucaadi bni jabalin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalama almalxamaة اlkubraa malxamada weyn wafatxu اlqusطanطiniya qusطanطiniya furashadeeda wakhuruuju dajaal iyo dajaal soo bixidiisa fii sabcati ashhurin toddoba bilood dhexdooday ahaanaysa waxaasoo dhan toddoba bil gudahooday dhacayaan ayb xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro lidacfi abi bakri bni abi maryam iyo alwaliid bni sufyaan ayb iyo yaziid bnu quطayb oo jahaala ay ku sugan tahay qaala xadaanaa xaywat bnu shurayx alximsiyu qaala xadaanaa baqiyatu can baxiirin can khaalidi can ibni abi bilaal can cabdillaahi bni busrin ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam qaal bayna almalxamati wa fatxi اlmadiinati malxamada dagaalka weyn ee ruum iyo muslimiinta ka dhexdhacaaya iyo wa fatxi lmadiinati madiino furashadeeda madiinadan tee laga wada hadda madiinat rasuulillaahi maaha almadiina yacni bimacna alqusطanطiniya qusطanطiniya furashadeeda iyo malxamada sittu siniin lix sano ayaa u dhexayso wayaqruju اlmasiixu dajaaluna wuxuu soo baxayaa fi saabicati sannada toddobaad xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jira lidacfi baqiyata baqiya lidacfi baqiyata bni اlwaliid alximsi iyo walijahaalati ibni abi bilaal ayb qaala abu daawuud hada asaxu min xadiidi ciisa xadiidkii hore kanaa ka xoog badan yacnii tarjiix buu ka wadaa lixda toddobada bilood iyo lixda biloodoo kan uu sheegay lixdaa xoog badan buu rabaa inuu yidhaahdo baabun fii tadaaci اlumami cala alislaam baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii tadaaci اlumami ummadihii isugu yeerashadoodii cala alislaami islaamka ay isugu yeertaan yacni calaa ahli اlislaam islaamkii ama dadkiisii inay iskugu wacdaan oo iskugu habar wacdaan oo nin walbaa gees ka dilo qaal marka malaaximtay ka mid taha middaa laftirkeeda qaala xadaثana cabdالraxmaan ibnu ibraahiim addimashqiyu qaala xadaثana bishr bnu bakrin qال xdثna بن jاaبر qال xdثnii أbو cabdالسلاam عan hwbاna qاal qاala rasuul الlahi slى الlه عليه aلي وsلم yuushik الأmamu ummaduhu waxay ku dhowaanayaan an tadaacaa calaykum inay isugu kin yeertaan kamaa tadaacaa say iskugu yeerato alأkalatu kuwa wax cunaayo ilaa qascatihaa xeeradooda oo nin walbaa laydhaha kaali soo gal soo gal xeerada soo gal faqaala qaa'ilu mid baa wuxuu yidhi وmin qilaة naxnu ywmaئidin yaraan maalinkaas aan yarnahay darteed miyaa rasuulka ilaahayo qaala waxauu yidhi bal e inaad yartihin iska baddaaya ma yeridiine antum idinku yowmaydin maalinkaasi kafiirun dad aad u badan baa tihiin walaakinakum laakiinse idinku guhaa'un xumbo ayaa tihiin ka gusaa'i sayli daadka xumbadiisa oo kale yacnii xumbada iyo xoorta daadka oo daadku markuu soo soo kaco oo webiga marka geesihiisa qashinka yaallo iyo waxaasuu soo qaadaa waana afkana waa ka xumbeeyaa korka xumbadaas oo kalea tihiin ayb marka wuxuu leeyahay walaakinakum guhaaءun ayaa tihiin ka guhaaءi الsayli walayanزicana allaahu ilaahay subxaanahu watacaala siibe oo siibe oo siibe min suduuri caduwikum cadowgiinna laabahooda almahaabata minkum heybadda yacnii uu idinka heebaysanayo ayuu ilaahay cadowgiinna qalbigooda ka siibaa walayaqdifanna allaahu ilaahay ku riday oo ku riday fii quluubikum idinka quluubtiinna alwahna dacfi faqaala qaa'ilun mid baa marka wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay wama alwahnu dacfigu waa maxay qaala waxa uu yidhi xubu dunyaa adduunyada jacaylkeeda way wa karaahiyatu lmowti iyo geerida niciddeeda wahmiga iyo dacfiga ku jiraahi waa adduunyada jacaylkeeda iyo geerida nicaybkeeda saas ugu fasiray waana sidaas marka dacfiga xadiidkan marka waaqaca muslimiinta waa daboola ahlucilmiga dhanna waa ku dabooleen xadiidkan ayb oo meel walba ama ha ahaadaan gaaladu mid kirishtaana iyo yahuud iyo ha noqdaan buudi buudiyiin wathaniyiin ah ama hinduus ha ahaado nooc allaala noocay yihiinba mid walbaa midka muslimka ag jooga ayuu dilaa waana loogu kaalmeeyaayo waa iskugu kaalmeeyaanoo kaale dhinacan ka soo gal xeeradii marka muslimiinta lagu shabbahay waa waxa la cunaaya marka iyagii waay oo ummadihii marka ay geesaha uga kala wacanaysaa ayb taasna marka ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa ha ku dhacdo laakiin asbaab marka muslimiintu iyagu ay leeyihiin aakhir zamanka ayay noqon doontaayo asbaabtaasuu marka nebigu sheegay oo wuxuu tilmaamay inay sidaan tahay ayb cabsidii marka la idinka qabi jiray oo muslimka laga cabsanayo haybadda qalbiga cadowga ay ugu haayeen ayaa la siibayaa markaas idinkana waxaa la idinku tuurayaa wahni iyo dacfi dacfigana marka wuxuu ku sheegay adduunyada jacaylkeeda iyo karaahiyatlmowt marka adduunyada jacaylkeeda marka laga hadlayo waa anwaac oo adduunyada jacaylkeeda shar kasto iyadaa asal u ah nebiguna sala allahu calayh ali wasalam wuu tilmaamay ayb marka adduunyada jacaylkeeda baqdin keliya lagama wada oo muslimkii waxaa laga helayaa boqolaal geesiyaal an laakiin adduunyada jacaylkeeda waxay tahay nin walbaa wax adduunyadii ka mida ayuu ku maman yahay waxaa sidii uu u heli lahaa unbaana hamigiisa wax walba kala weyn marka mid xoolo badan daaro badan naago badan mulki iyo boqortooyo la helo madax la noqdo oo kii madax noqdaa ama muslinkii meel markaas u qabtaaba adduunyadaas unbaa marka uu dhex degayaayo u iilanaya taasaa marka waxay keenaysaa marka mushkiladaas shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhaahdaa markii tataartu ay dhulkan baqdaad sharqiga iyo ay qabsanaysay laba cilaa muslimiinta heshay labada cillo wuxuu ku tilmaamay nimankii madaxda ahaay ee muslimka xukumi jiray yaa waxay iska noqdeen dad adduunyo kursigoodaas iyo wax adduunyo ay ku faakihaystaan oy ku nicmaystaan oo wax la cuno wax la xirto wax la cabo gabdho yacnii addoommo la yeesho oo milkulyamiin layskaga tago yacnii shahwatulbaطni waalfarji ayaa qaaday nimankaas madaxda ah culummana dadka waxaa u noqday buu yidhi marka ama dadkii diinka ka warwarramayeyna waxay u bateen buu yidhi dad caqiidadiiba ka dhuntayba oo baabul asmaa'i waasifaat iyo magacyadii alle yacnii macluumaadka qofka diinta uu ka haysto cilmigii ugu sarreeyeye allaha la caabudaayo magacyadiisii iyo tilmaamihiisii iyo iyo caqaa'idkii kale markaa ile waxa kale oo dhan waxay ka qayb ka noqonayaan untaas cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala la caabudo waxaa asal u horta in la garto ilaahay qofku markuu ilaahay weyneeyo oo cilmi ku weyneeyo oo uu aqoon ugu leeyahay cidda uu caabudayo inay cibaado ka mudan tahay in kale markaasuu wax samayn karaa dadkii marka cilmiga sheegsheegayana musiibadaasaa qabsatay buu yidhi labadaas markay marka culummadiina aafadaas ku dhacday muluugtiina aafadaas ku dhacdaa dadkiina baaba'ay marka tataartii marka ay ilaa caasimadda islaamka ee baqdaad ay gacanta ku dhigeen waa middaan marka xubu dunya wa karaahiyatulmowtkaas uu ka hadlaayo nebiga sala allahu calayh ali wasalam weeyaan middaasna ayb taasaana marka haalib ah oo hadda shacab iyo xukuumaadba ka haalib ah inta badan ilaa qof ilaahay u naxariisto maaha haddana iyadoo isaan tahay axaadiid gobol waxay tilmaamayaan muslimku inaynan ka dhexbaxaynin kana zuulaynin daa'ifo u taagan xaqa oo xaqii ku muuqato oo wixii qallooc la geliyo diinkii toosintiisii markaas ku howlan in markaasi kollab ay jirayso taasna waa bishaaro kale oo xadiidkeedana aan soo marnay baabun fi اlmacqili min almalaaxim baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmacqili meesha la magangelayo min almalaaximi dagaalladaas xaggooda masaa'ibtooda iyo loogaga magan galo ay almalja' اladii yutaxasanu bihi meesha yacnii la galo oo muslimiintu marka ay gelayaan waqta almalxama qaala xadaanaa hishaam bnu camaar qaala xadaanaa yaxya bnu xamza qaala xadaanaa bnu jaabir qala xadaanii zayd bnu arطaah qaala samictu jubayra bna nufayrin yuxadid can abi darda ana rasuula اllahi sal l slam qaal ina fusطaaطa اlmuslimiina muslimiinta magaaladooda ama balabaladooda yowma almalxamati maalinta malxamada bilguuطati weeyaan alguuطa guuطa marka waxaa la yidhaha meel shaam ku taallo oo biyo badan oo geedo badan oo kaymo badan yani muslimiintu dagaalladaas meelahaasay gelayaan alguuطa marka meel waxaa jirta dimashq ku taallo haddaba la yidhaha guuطaةu dimashqa waa dhici kartaa marka inay meeshaas tahay ayb xadiid kalena wuxuu ahaa muslimiinta cuqru daarihim wakhtiyadan malaaximta iyo meesha ay markaas safka ka gelayaan ay markaasi magangelayaan oy gelayaan shaam buu nebigu ku sheegay sala allahu calayh ali wasalam fadaaisha marka shaam ay leedahay bay ku jirtaa ayb xadiid kalena wuxuu ahaa idaa fasada ahlu shaami falaa khayra fiikum hadday reer shaam fasaadaan falaa khayra fiikum wax khayra dhexdiinna ma aha hadda shaamna hadda waxaa weeyaan baatiniye iyo balaaya qabsatay muddo dheer ba intii laga joogo oo nimankan suuriya iyo dhulkaas hadda xukumo waa baatiniye calowiyiin ah ama nusayriya culimmaduna ay yidhaahdeen hum akfaru min alyahuudi waاnnasaara meelo badan uu shaykhulislaam ibnu taymiya ku sheegay nusayriyada iyo ismaaciiliyada iyo dursiyiinta iyo waa firaq baatiniya oo gaalo culummadu ay ku xukumeen weeyaan marka waqtigii isbeddelkeedu marka uu imaado unbaa marka halkaasaa marka un wanaagga iyo meesha muslimiintu wixii fiicanba ay markaasi sal dhiganayaan marka malaaximtu iyo waxaana ay ka dhacayaan waa meeshaas waana meesha dajaal oo yacnii gaalada kuwa gargaara kan ugu weyn ah meesha lagu dili doono weeyaan oo nebiyullaahi ciisa uu ku dili doono meeshuu nabiciisa ku soo degi doono mahdiguna uu markaasi joogo weeyaan ayb wuxuu yidhi marka ilaa jaanibi madiinatin madiina qarkeed yuqaalu laha la yidhaahdo dimashq min khayri madaa'ini shaam shaam magaalooyinkeeda ta ugu khayrka badan ayb xadiidkanna xadiid saxiixa weeyaan qaala abu daawuud xudidtu can ibni wahbin qال xdثnي جرير بن xاaزم عن cbayd اللh بن cمر عن نافع عن iبن cمر qاaل qاala رasuul الlahi slى الlه عليه aلي وsلم yuuشhiku الmسلimuuna mسlimiintu waxay ku dhowaanayaan an yuxaasaruu in la hareereeyo إilى الmadيnaةi madiina in lagu hareereeyo xatىa yakuuna أbcada masaalixihim ilaa meesha hubkoodu yaalla meesha ugu fog ay ka ahaato salaaxun meesha salaax layra xadiidkan marka waa soo marnay casharkii hore noogu soo maray salaaxna marka meel khaybar ku dhowa meel walba in laga soo jafaayo marka meesha ugu dambayso hubkuba u yaallo dhufayska uga qodan yahay khaybar agteeda ay noqoto asbaabaheediina waxaad moodaa marka un inay sii socdaan qaala xadaثna أxmed bnu صاalح can cambasةa can yuنus can الزuhriyi qaal waصalaaxu qariib min khaybar baabu اrtifaaci الfitnaةi fi اlmalaaxim ayb baabu bayaani اrtifaaci اlfitnaةi fitnadii kor noqoshadeeda caddaynteedii buu u baab yahay filmalaaximi malaaximta dhexdooda yacnii dagaalkii muslimiinta ka dhexeeyey dhexdooda waa istaagayaan waana la kor yeelayaa markay malaaximtu bilowdaan ayb oo ilaahay ummaddan mi iskugu daraayo fitno iyo dagaal dhexdooda ah iyo malxamo iyaga iyo cadowgooda ka dhexayso ayb ma isugu daraayo allah subxaanahu wa tacaala ayb baabkan marka tarjamadiisu saas waay xaasilkiisana waxaa weeyaan ana alfitnata fitnadu waa alqitaalu bayna almuslimiina dagaalka muslimiinta ka dhexeeyaa fitna layraa waalqitaalu fiiha baynahum yartaficu ida kaana alqitaalu maca alkufaar dagaalka muslimiin iyo gaalo markuu noqdo kaasi ilaahay waa kor yeelayaa kii muslimiinta ka dhexeeya faalmuraadu biاlfitnati qitaalu bacdi اlmuslimiina maca bacdihim وبالملاaxمna qtاaل المسلمiiنa mع الكفاar cwn المacbuudka sidaas u tilmaamay qال xadثna cبدالوهاaب بن نجدة qال xadثna إسماعيiل xا وxadثna hاrون بن عبداللahi qال xadثna الxسن بن sوار qال xadثna إسماعيiل qال xadثna سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي qال hاrون في xadيiثه عن cوف بن مالك qاaل qاla رasuuل اللahi صلى الله عليه لي وسلم lan yajmac allaahu ilaahay ma kulminayo calaa haadihi اlummati ummaddan korkeeda sayfayni laba seef sayfan minhaa seef xaggeeda ka ahaaday iyo wa sayfan min caduwihaa iyo seef cadowgooda xaggiisa ka ahaaday xadiidka marka iyo tarjamada waa isleeyihiin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nahyi iska reebidda layska reebay can tahyiiji turki waalxabasha turkiga kicintiisa iyo xabashada kicintooda in la kiciyo la kaagiciyo iska reebidda layska reebay caddaynteediibuu u baab yahay turki marka waxaa la yidhaahda atraagtan lama dhaho dadka hadda turkiga waxay u yaqaanaan meeshaan hadda waddankan turkiga ankara caasimadda u tahay kuwaas iyada marka aasiya alwusta ayaa la dhihi jiray turkigaanna maahan kuwa axaadiistu ay sheegaan turkiga axaadiistu ay ka hadlaysa waxaa weeyaan dad indhayaryar oo wejiyadoodu ay markaasi nebigu uu ku tilmaamay sidii gaashaan oo kale oo wejigoodu wareegsan yahay oo sankooduna marka uu ballaaran yahay kuwaas waa kuwa marka turkigu axaadiistu ay tilmaameen kuwaas marka waa dadkan indhayarto marka shiineeska iyo jabaanka iyo waxaan kuuriyada iyo laysku yidhaahdo dhan baa turkiga laga wadaa ayb tatarna waa la yidhaahdaa wa yuqaalu atatar bitaa tatarka marka xaggaasay ka soo duuli jireen iyaga hadda meeshas buqcada u ahaa jirto boqortooyadeeda ay ka taagnaa jirtay waxaa weeyaan meeshaan hadda waddan aad u yar waayo mongoliya la dhaho waddankaas marka mongoliya la yidhaahdo yarkaabay ka soo duuli jireen laakiin waxaas indhayarkao dhan marka waa isleeyihiin waxaa kaloo lagu magacaaba banu qanura banuu qanura na waa la yidhaha axaadiidtu waa ku sheegeen qanquura marka waxay tahay baa layidhi addoon nabiyullah ibraahim lahaabay ka farcanmeena la yidhi marka iyaga iyo yajuuj iyo maajuuj inay isleeyihiin culummadu waa ku sheegaan qaarkood oo waxay yidhaahdaan yajuuj iyo majuuj isku fasiilo waaye iyaga ayb oo waa banuu cammin ilmo adeer oo kale yay ku sheegaan tadkirada iyo kutubahan malaaximta iyo fitan waxyaabahaas ka hadla saasay ku sheegaan turkigu marka kuwaasaa laga wadaa ee kuwaan ma aha ayb sidaasaa u qaadanaya marka xabashaduna marka waxaa weeyaan waa macruufoo dadkii najaashi meeshii najaashi uu boqorka ka ahaa dadkii degganaawo xabasho marka la yidhaahdana kuwa gaaladaa lagu idlaaqaa muslimka meelahan deggan xabasho lama dhaho calaa yacni lisaani sharci sida kutubta iyo siirada marka laga hadlaayo xabashadu saasay yeeleen iyo marka la leeyahay xabashada kuwa gaaladay ku dhacdaan amaa dadka muslimiinta oo meelaha degganaa iyagu waxyaaba magacyo kala duwan azayaalica waa la dhihi jiray zayliciyiin oo zaylac dhulkan oo dhan waa laysaga dhulka ardulxabasha xeebta dhulka ah zaylaca la dhihi jiray zayaalica waa la dhihi jiray mamaalig kala duduwanna marka way lahaan jireen ilaa toddoba meelahaas imaaro ayaa ka jiri jirtay oo uu kitaab ka qoray maqriisi layidhaha alilmaam biman fii muluuki biman fii ardi alxabashati min muluuki اlislaam waa madbuuc kitaabkaasna am risaalo yar waayo xabashada uga sheekeeya ardulxabasha ha iska ballaarnaato muslimiin ha deganaadaan annagaba aan ka mid ahaanno dhul ahaan laakiin xabasho marka la yidhaahdo kuwa gaaladaa laga wada waxaana marka saldhig ay ku lahaa waxay u badnaayeenna labadan qolo qoladii najaashi ka dhashay oo tigrayda ah iyo qoladan marka iyagu amxaarada la yidhaahdo oo iyagu beytu amxara meel la yidhaahdaa saldhig u ahaa jirtay ninka bitriiqa ama baadariga u ahna masaraa laga soo dooro jiray oo taajkiisa iyo wixiisii laga keeni jiray dad aad cawaan u ahay ahaayeen dhulkan xeebahana waa ka fogaayeen mar walbana muslimiinta cuqdaday u qabi jireen dagaalkooduna aada u dheeraa jiray iyaga iyo muslimiinta dad islaamka uusan gelinna waa ahaayeen maca meligoodii boqorkoodiioo islaamay ayaa iyaga islaamka uunan gelin taa marka waxay ku tusaysaa foolxumadooda iyo qaabdarradooda mid kalena waxaa weeyaan oo shu'mi kaleo gaalada kale aysan qabinay qabaan kacbada dadka dhagax dhagax u fujin doono nimankaas marka waxaa weeyaan maaddo adduunye marka la fiiriyo ma haystaan waa faqri waa jahli haddana maca daalika waxaysan ameerikaankaas iyo waxuunan samay doonin ayay iyagu samay doonaan oo fasaad iyo xumaan markii horena iyagaa waxay haweysteen inay kacbada burburiyaanoo xilligii abraha intaasay isku darsadeen marka qoladaasaa marka ka hadlayaan waxyaabaha yaab kale uu ka sheegay maqriisi waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi waxaa la ii sheegay dad aad u tacasub badan inay yihiin ninbaa wuxuu ii sheegay masar ka tegey oo nasraani ah oo iyaga u galay meeshooda rabay inuu wax ka ogaado wuxuu sheegan jiray marka firqada iyagu ay yihiin iyagu waa alfirqa almalkaaniya oo ortodokiska ah qolo kale oo kirishtaana hadday u soo gasho waa dili jireen iska dhaaf yacni muslimka meesha uu joogay markaasuu firqadooduu sheegan jiray qofka gaalkaee nasraaniga ah oo iyaga meeshooda raba inuu taga iyagu iska dhigi jiray uu sheegan jiray ayb oo xataa min ahli diinihim ayay ku qallafsanaa jireen waxyaabaha marka uu sheegay waxaa ka mid ah dad cawaana inay ahaayeen waxaan arkay buu yidhi iyagoo boqorkoodii digaag nool isagoo cunaaya iyadoo nooloo qaylinayso uu cunaayo labadiisaanna ay ka dareerayso dhareerkii ee yacnii yacnii bahasheedii carrunkii uu ka daree dareerayo meeshaas yaan arkay yidhi digaagguna uu qaylinayo marka waa dad cawaan aad cawaan u ah waaye ibnu fadlillaahi alcumari isaga laftirkiisa masaalikul absaar kitaab la yidhaahdu leeyahay mamaali wuxuu uga sheekeeyaa boqorrada dhulkan markuu ka sheekaynayey wax noocaas u eegoo qaab daran buu ka sheegay nadaam ma aysan aqoon jirin dad aad u tiro badanay ahaayeen ciidankoodu markuu duulaayo wax dhintay iyo wax nool lama kala gara jirin markaasay waxay dhihi jireen nin walba boqorkoodu wuxuu dhihi jiray dhagax ku rid meeshaan meel weyn baa nin walba hal dhagax buu ku ridaya waa baxayaa marka markay soo laabtaan buu leeyahay nin walbau hal dhagax qaad dhagaxdii baa la tirinaya inta ka dhimatay saasay ku ogaa jireen maqriisi saasuu sheegay kitaabkaas ilmaamkamarka dad adduunyana ku qaab daran waaye aakhiro iyo xag diineedna noocaas waaye iyaga marka kicintooda wax faa'iidoo ku jirta ma laha dadka kale marka dacwo iyo dagaalkooda waa laga faa'iidaya islaamaa laga soo dhigaa kuwan laakiin islaamka dhigistooda ma sahlana jihaad qalaba marka ma lahan dafci un bay leeyihiin iyaga marka gardaradooda ayaa la yska difaaca laakiin in dagaal loo aado waa xadiidku midda uu reebayo markaa wuxuu leeyahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nahyi iska reebidda layska reebay can tahyiiji turki turkiga kicintooda indha yarka waay waa cawaan iyaguna wاlxabasha iyo xabashada qaala xadaثana ciisa bnu mxamed aramliyu qaala xadaثana damratu can الsaybaaniy can abi sakiinata rajuli min almuxarariin can rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalيه ali waslm can الnabiyi salى اllahu عalيه ali waslm anahu qaal dacu lxabashata xabashada ka taga maa wadacuukum intay idinka tegayaan ayb ay muddata wadaacihim iyaakum intay idinka idinkaga tegayaan idinkana ka taga iska daaya watruku turka turkiga ka taga maa tarakuukum intay idinka tegayaan ka taga iyaguna ayb faraha ka qaada marka abu daawuud baabka uu baabaysay xadiidku waa is leeyihiin xabashadu haddana si gaar ahaan ayuu soo celin doonaa baabu nahyi can tahiiji lxabasha baab la yidhaahdu keeni doonaa waxaana laga qaadanayaa macnaha ku jiro oo culimmadu ay yidhaahdeen labada qoloba waa laba qoloo baas badan oo dagaalkana u baas badan dacwo iyo khayrna aan laga faa'iidaynin dagaalkooda waxba lagama dheefo maxaa yeelay saxaabaa intay tagtay ayaa wax ka islaama la waayo meel saxaabo badan ay u hijroodeen inay tageenoo afar islaamo macno leh dadkii yacnii markaas xukunka haystee meesha xooga ku lahaan sheegayna laga waayey boqorkoodii baa islaamay waa laga waayey isaga iyo waxaa la sheegay dii mik mikhbar ninkii hadaaya hadda xadiidkii hadaaya ku jiray yaa laga sheegay wax islaamay isagana waa cabsan jiray najaashi marka dad noocaasay ahaayeen maadaama ay dhib badan yihiin dagaalkooda dalab ahaan in loo dhaafo dafci ahaan laakiin in layska difaaco kaas ma reebano maxaa yeelay shardi baa lagu xidhay oo dacu lxabashata maa wadacuukum intay idinka tegayaan haddii aysan idinka tegin marka la dagaalamo markaas oo dagaalkiinu difaac ha joogee weerar iyuusan joogin ayb laakiin haddaad tidhaahdid waa aadayaa iyo intaasoo maalmoodaan ku waxaynayaa iyo waa xaggaas kalean u dhaafaynaa iyo kulligoodaan gacanta ku dhigaynaa iyo waxyaabahaas tahyiijay keenayan hadday tahyiij keenaanna waa lagu rafaadaya ayb waxay ku fiican yihiin marka in layska mooso lala dagaalo iyaga meelahay ku soo duulaan laakiin yacnii dalab iyo waxaa aan loo aadin xadiidka nebiga saasuu leeyahay baabun fii qitaali turki turkiga dagaalkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa yacquub yacni aliskandaraaniya can suhaylin yacni bni abi saalix can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slam qaal ayb laa taquumu saacatu saacadda ma qumayso ma istaagayso xataa yuqaatila almuslimuuna muslimiinta intay kala dagaalamaan aturka turkiga qowman qole ay kala dagaalamaan wujuuhuhum wejiyadooda kalmijaani gaashaan oo kale kalmijaani gaashaan oo kale gaashaanku waa wareegsan yahay yacnii wejigoodu weji dheer dherer le maahane waa weji wareegsan kalmijaani almuطraqati kalmijaani gaashaan almuطraqati la tumay la garaacay oo yacnii isagii marka la si fiican loo simay oo lagu garaacay burus saa waa la dhahaa almuطraqati la fidiyey qaadiciyaadna almuطaraqa ayuu dabdiyey laakiin almuطraqada dabdigeedaa loo badan yahay ibnu dixya dabdigaasu isaga laftirkiisa oo xoojiyey almuطraqa macnaheeduna marka waxay tahay gaashaan gaashaan kale lagu tumay waay oo lagu kor fidiyey oo kale oo markaasi qaro loo yeelay qaro loo yeelay yalbasuuna waxay labisanayaan ashacra tin ayay labistaan tinta marka waxaa laba qurdubi wuxuu leeyahay saaxibu tadkira dharka ay gashtaan waa dhogor sababtoo ah bilaadda ay degan yihiina qabow badan oo wuxuu yidhi limaa fii bilaadihim min aلhalji اlcadiim beledkooda barafka waaweynka ee ku ay yaalla darteed macno kalena waa lagu sheegoo yalbasuuna shacra macnaha waxay tahay tinta intay daystaanaa tintoodu waxay gaaraysaa ilaa cirbahooda ayb iyaga dhan marka tinti baa daboolaysa oo qarinaysa sida inay tin labisan yihiin oo kale ayb sidaasna marka waa lagu sheegay xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa turkiga in lala dagaaliyo nimankaas muslimiintu inay ku duuli doonaan xadiid kale nebigu wuxuu leeyahay sal l slam waxaa laga wariyey ummaddayda mulkigooda waxaa baabi'in doono turki sidaasna waa dhacday oo waxaa jirtay markaa xilligii aakhir bani umaya ayay yimaadeen wakhtiga cabaasiyiinta waa kii cabaasiyiinta ay ka adkaadeen oo baqhdaad caasimadii ay ka qabsadeen oo iyagoo xalab iyo meelahaasna baabi'iyey oo dimashiq markaa xataa laga qaxay ayb halkaasoo shaam xataa soo gaarayy oo markii dambe masar laga jebiyey iyagoo masar kaabiga u saaran wakhtigii dambe waa tii sayfuddiin qutus uu markaa jebiyey marka saddex jeer inay soo weerari doonaan buu sheegay saddexdii jeer culummadu waa dhacdayay dhaheen saddex waaqicay tataartu si ba-an muslimiinta u soo weerareen tii iyaga lagu xaaqi lahayaa dhiman marka sidaasay sheegeen wuxuu yidhi marka qaala xadaanaa qutaybatu wabnu sarf wغayruhumaa qaluu xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can saciid bn اlmusayib can abi hurayrata riwaayatan qaala bnu sarf ana الnabiya salى اllahu alيyه ali wslm qaal laa taquumu saacatu saacadda ma dhacaysa xataa tuqaatiluu intaa kala dagaashan qowman qolo nicaaluhum shacru kabahoodu ay dhogor tahay walaa taquumu saacatu ma dhacaysa xataa tuqaatiluu qowman ilaa a kala dagaalantaan qolo sigaara alacyuni indhahoodu yaryar yihiin dulfa alunufi sankooduna marka dulfa alaanufi alaanuf mau idin dhihi a dulfa alunuf dad marka yacni sankooduna adag yahay ayb wa qiila waxaa la yidhi sankoodu uu fidsan yahay oo indha yar sankooduna uu ballaaran yahay kaanna wujuuhahum wejiyadooda waxaad moodaa almijaanu اlmuطraqa gaashaan la tumay oo kale la garaacay mid kale lagu garaaco xoog yeeshay oo kale ayaad wejiyadooda moodda say u wareegsan tahay qaala xadaanaa jacfar bnu musaafir atiniisiyu qaala xadaanaa khallaad bnu yaxyaa qaala xadaanaa bashiir bnu اlmuhaajir qaala xadaanaa cabdullahi bnu burayda can abiihi can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam fii xadiiثin yuqaatilukum qowmun qolaa idinla dagaalami doonta sigaaru اlacyuni yacni turka qaala tasuuquunahum waad kaxaynaysaan alaaثa miraarin saddex jeer xataa tulxiquuhum bijasiirati اlcarab ilaa aad ka haleeshiisiisaan faama fi siyaaqati اluulaa kaxaynta hore fayanjuu waxaa badbaadaya man haraba minhum qofkii iyaga ka midoo cararo wa ama fi اhaaniyati midda labaad fayanjuu bacdun baa koraya wayahliku bacdun qaarna waa halaagsamayaan wa ama fi اhaaliثati midda saddexaad fayusdalamuuna waa la baabi'inayaa ow kamaa qaal waa saddexda waaqaca marka ta ugu dambaysa marka laba waa dhacday ay yidhaahdeen culimmada middan dambe yaa marka tii iyaga ay ku baaba'ayeen marka ay noqonaysaa fa yusdalamuuna markaa yacni waa la tirtirayaa ow kamaa qaal xadiidka isnaadkiisa waa daciif bashiir ibnu lmuhaajir ayaa ku jiro waana haddii tafarud tafarudkiisu marka muxtamal ma aha xadiidkan oo kale laakiin waxaa wariyey axmed imaam axmed ibnu dixyana waxa uu yidhi wahada sanadu صaxiix asnadahu imaamu sunnati waالsaabiru fi اlmixnati abu cabdillaahi axmed ibnu xambal riwaayadan abu daawuudna waa sheegay tadkirada qurdubi saas ku sheegay xadiidkan marka sanadkiisu waa xasan ayb macnahaasuna marka uu tilmaamayaa baabun fii dikri اlbasrati basra wixii ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay magaalada basro malxamo ima ka dhacaysaa iyadana malaaxim basro waa magaaladan hadda macruufka ciraaq ku taallo waaye basrana waa la yidhaha bisrana waa la dhahaa busrana waa lagu sheegaa qofkeedana marka basriyun bisriyun labadaasaa ku bannaan waa magaalo marka ciraaq ku taalloo weyn kuufeye basraa ugu waaweynay basre marka cutbatu bnu khazawaana dhisay oo magaaleeyey oo magaalo ka dhigay baqdaad iyadoo cabaasiyiinta magaalo ka dhigeen laakiin tan saxaabadii nebiga yaaba basre waxay ka dhigeen marka magaalo ilal-aan ana sidii bay magaalo u tahay qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris whuw الdhliyu qala xadaثna cabdالصamd bn cabdالwariث qala xadaثnii abi qala xadaثna sacيid bnu jumhan qala xadaثna mslim bnu abi bakrة qaala samictu abi wahuwa abu bakrata nufayc bn اlxaariث الhaqafiy yuxadiثu isagoo sheekaynayaan maqle ana rasuul اllahi sal ه slm qaal yanzilu naasun dad ayaa degaaya min ummatii ummaddayda ka mida biqaa'iqin meel godan ayay degayaan yusamuunahu ay ku magacaabayaan albasrata basra cinda nahrin webi agtiisa yuqaalu lahu la yidhaahdo dijla webi dijla la yidhaha agteeda marka ciraaq laba webi webi baa marto furaad iyo dijla ayb labada webina wuxuu yidhaahdaa abuu yaaquud alxamawi mucjamu lbuldaanka labada webi labada webiba armeniyay ka soo bilowdaan halkaas marka ayay soo bariga ay ka soo galaan ciraaq ay marka iskaga dhacaan dijla iyo furaad labadooda waana laba webiyo waaweyn ayb marka cinda nahrin webi agtiisa yuqaalu lahu la yidhaahdo dijla yakuunu calayhi jisrun ayaa ahaanaya korkiisa buundo yakturu ahluhaa dadkeedu ay badanayaan watakuunu waxay ahaanaysaa min amsaari اlmuhaajiriin muhaajiriinta dadka soo hijrooda yacnii waddamadooda ama buldaantooday ahaanaysaa qaala bnu yaxyaa waxa uu yidhi marka qaala abuu macmarin watakuunu min amsaari اlmuslimiin muslimiinta magaalooyinkooda ayay ka mid noqonaysaa magaaladaas faidaa kaana fii aakhiri الzamaani aakhiri zamaanku markay ahaato oo ay dhacdo jaaءa banuu qanduuraa ayaa imaanayo waa tatarkii ciraadu اlwujuuhi hum iyagu ciraadu lwujuuhi weeyaan wejiyadoodu ku ballaaran tahay sikaaru lacyuni indha yaryar xataa yanziluu ilaa ay ka degaan calaa shadi nahri webiga jiinkiisa ilaa ay ka soo degaan fayatafaraqu ahluhaa dadkoodii marka way kala kacayaan waa kala baxayaan alaaa firaqin saddex firqo ayay u kala baxayaan firqatun firqo yaakhuduuna waxay qaadanayaan adnaaba albaqari lo-da sayntooday ku dhegayaan wاlbariyati iyo meelaha yacni baadiyaha iyo bannaanada iyo ayay aadayaan wahalakuu kuwaa way halaagsameen qolo marka way ka cararayaan baadiyahay iska gelayaan lo-ley iyo adduunya yacni bay iska noqonayaan dad adduunye wa firqatun qolana yaakhuduuna lianfusihim naftooday u qaadayaan oo maxaa laga wadaa marka e yatlubuuna minhum اlamaan waxay ka dalbanayaan marka ammaan heshiis ayay ka dalbanayaan wakafaruu kuwaasna way gaaloobeen meeshaan marka wakafaruu uu leeyahay heshiis laga dalbado gaalo yacnii wax lagu kufriya ma aha oo yacnii aayadaha qur'aanka iyo axaadiidka waa sheegayaan oo nebiga sala allahu calayh waali wasalam waa kii reer maka la heshiiyey waa kii damcay markii madiine la joogay oo qaswatulxasaab waa kii damcay inuu la heshiiyo oo wixii ka soo go-o madiina iyo uu kula heshiiyo iyada marka kufrigu waxaa keenaya marka bimujaradi alcahdi ama bimujaradi yacnii ammaan la dhigto muslimiinay gaalo kala dhigato laguma kufriyee horena waaba u soo marno aakhiru zamaanka ruum iyo muslimiinta heshiisaa dhex yaallo markaasay ku duulayaan cadow iyaga ka baxsan horena waa usoo marna taas kuwaas maxaa loo dhihi waaya iyaguna waa marka mas'aladu sidaas maaha marka ayb wuxuu leeyahay waxaa jira marka kutubta badanaa hadda waxaan ka malaaxinta ka hadasho kufrigan uma aynan tacarudin intaan aniga arkayn tadkirada ma tilmaam ma aad uma sheegayo shuruuxdan ma tilmaamayaan wax badan kama sheegayaan kitaabkan uu qoray mashhuur xasan salmaan alciraaq fii axaadiida wa aaaar axaadiidta ciraaqi waxaa ku soo aroortay xadiidka waa dhigaya waa takhriijkiisu ku dheeraaday laakiin mas'aladan marka ma uunan ka hadlin kufrigan iyo xaalkiisu iyo waxa uu ka yahay ma sheegin laakiin shuraaxda abubadlulmajhuudkuna wax kalowba aadayba isagu wuxuu leeyahay wa firqatun qolo ya'kuduuna lianfusihim naftooday u qaadayaan maxay qaadayaan maa qudira lahum min alibtidaadi buu yidhi wixii ilaahay u qoray oo gaaloobidda iyo riddadaa bay qaadanayaan qoladaas waa sharax macno leh maaha sharaxaas oo kale sindi nuuruddiin assindi fatxulwaduudka iskale abu daawuudka sharxay musnadkana ku leh sharax xaashiye ku leh xaashiyati sindi calaa musnad ilimaam axmed xadiidkan marka uu sheegayo wuxuu leeyahay kaannahum jaxaduu iftiraada alqitaali calayhim waxay ku gaaloobeen waxay tahay waxay diideen ama ay dafireen oo waa wujuubkiisii ay inkireen dagaalkaas inuu waajibkiisa marka bilaa ta'wiil ayay waxay diideen iftiraada aljihaadi calayhim jihaadkaa marka inuu farad ku yahay o waajib ku yahay bay inkireen qoladaas marka bina'an calaa daalika saasay ku kufriyeen labadaas kitaab saasuu ku yidhi taasaan ugu tawjiih dhow wax hadda xadiidkan lagu tawjiihiyo ama lagu sheego ayb waxaa kaluu sii cabiray xaashiyada musnadka waqiila waxaa la yidhi kuwan la sheegaya muctasim biاllaah iyo waayuu yidhi oo iyagu markaa tataarta iskala heshiiyey iyagiina markii dambe la dilay saasoo kale u sheega calaa kullin marka heshiiska bimujaradihi kufri uma keeno laakiin kufrigu wuxuu ka dhashaa wax la xidhiira isaga ayb oo bimujaradi alcahdi bayna almuslimiin walkufaar gaalnimo inaysan ahayn bitawaaturoo kale loo ogyahay waxa marka gaalnimada u keenay waxay tahay wax la xidhiirsaday oo midkan uu leeyahay kaannahum jaxaduu iftiraada alqitaali calayhim nimankaa tataarta in lala dagaalaa inay waajib tahay ayay dafireen oo inkireen taasaana marka toosa wa firqatun firqana yajcaluuna daraariyahum yajcaluuna waxay yeelayaan daraariyahum ilmahooda iyo naagahooda khalfa duhuurihim dhabarkooda gadaashiisa wa yuqaatiluunahum way dagaalamayaan marka waxay la dagaalamayaan tatarka wahum shuhadaa kuwaasna waa shuhadadii waa kuwa ugu fiicnaa ee dadkii marka meeshaas joogay oo malxamada ka qayb qaato sameeyey ayb xadiidkanna marka basre macnahaas ka sheegay قال xdثna cبدالله بن صباح qال xdثna cبدالعزيز بن cبدالصمد قال xdثna موسى الxناaط لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل لh يا أنس أنسow iن الناaسa dadka يumaصiruuna أمsاaرا magaalooyin bay magaalaynayaan وإنa مصرا magaalo oo minhaa ka mida يuqaalu lahu layidha البصرة أو البصaيرة fain أnta mararta bha haddaad marto أو dakلتaha ama aad gasho فإyaaka waxaa iska ilaalisaa wa sibaaqahaa dhulkeeda gawaanka ah ee biyaha aan fariisanin ee biyaha la qaay fa iyaaka wa sibaaqahaa meelaheedaas marka gawaanadeeda iska ilaali ayb wa kallaa'ahaana iska ilaali meelaha markaa doomaha doomaha lagu soo xiro kallaa ibnu ahiir wuxuu yidhi nihaayada biالtashdiidi wاlmaddi alkallaa almowdic اladii turbaطu fiihi sufun waa meelaha doomaha iyo lagu xiro dekadaha iyo kale dekadaheedana iska ilaali waa wa baaba umara wa suuqahaa suuqeedana iska ilaali wa baaba umaraa'ihaa madaxdeeda albaabadoodana iska ilaali wa calayka bidawaaxihaa geesaheeda iyo daafaheeda ogow fainahu yakuun shaanigu wuxuu yahay yakuunu bihaa khasfun ayaa ahaanaya dhexdeeda dhulgoyn oo dadkeeda dhulkaa lala jaraya wa qadfun ayaa ahaanayo ayb tuurid wa rajfun gilgilasho ayb oo dhulkii dadkiibuu tuurayaan wa rajfun gilgilasho gariir wa qowmun qolana yabiituuna way baryayaan yusbixuuna waxay ahaanayaan amay soo waaberisanayaan qiradatan wa khanaasiira iyagoo daanyare iyo dofara ayb ayb xadiidkan marka rijaashiisu waa hiqaad marfuucnimadiisa nadar iyo war baa ku jiro ayb hadal dheer baa marka khilaaf fara badan baa ku jijiro ayaa ku jiro ayb qaala xadaثanaa moxamed bn اlmuhanى qaala xadaثanii ibraahim bnu saalix bni dirham qaala samictu abii yaquulu inطalaqnaa xaajiina waan tagnay annagoo xajinayno oo qasdayno beydka alla u qasdayno faidaa rajulu nin waaba isaga oo faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi ilaa janbikum qarya dhinaciinna waxaa qarya yuqaalu laha alubulla la yidhaahdo ma tahay buu yidhi jambigiinna qaryo ubulla la yidhaha qulnaa nacan baan dhahnay haa qaala man yadmanu lii minkum yaa ii damaanad qaadayo o idinka idinka mida an yusalliya inuu ku tukado fii masjidi alcashaari masjidka alcashaar masjid alcashaar la yidhaha ragcatayni laba ragco o arbacana waafar wayaquulu dhahaya haadihi ragcaadkan iyo salaadahani liabii hurayra ha u sugnaadeen abuu hurayra ya ayb macnuu waa u iska saas wayaquulu haadihi liabii hurayra dhahaya samictu khaliilii rasuula اllahi sal ll slam kama ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya in allaha ilaahay yabcaثu min masjid اlcashaari wuxuu ka soo bixinayaa masjid اlcashaar yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha shuhadaa shuhadaa'a shuhado laa yaquumu ounan istaagaynin maca shuhadaa'i badrin bader shuhadadooda macooda hayruhum iyaga hayrkood ounan istaagaynin yacnii reer bader shuhado kaloo ag istaagaysaa aynan jirin iyaga maahan ayb qaala abu daawuud hada almasjidu masjidkaani mimaa yeli nahra xilligii marka abu daawuud masjidkaasi waa masjid jirayo uu tilmaamayo masjidkaani waxa uu yidhi waa webiga ayuu la xiriiraa dijla ee basro mara meelaha yani basro dawaaxideeda iyo acmaasheeda ka mid ah ayb ayb xadiidkan marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro ibraahim ibnu saalix ibni dirham ayaa ku jiro bukhaari taariikh fii taariikhihi wuxuu ku yidhi laa yutaabacu calayhi waqaala alcuqayliyu fi ducafaa ibraahim wa abuuhu laysa bimashhuurayni binaqli اlxadiid walxadiidu hayru maxfuudin xadiidkana marka maxfuud maaha bal nakaaraa ku jirto salaad ha laiisoo dukaday ha laiisoo hadiyeeyo wax qawaaciddii sharciga iyo salaad marka inta qof loo tukado qof kale u qaataahay iyadu uu si salaad ahaan u qaataa ma ma cadda baabu nahyi can tahyiiji اlxabashati xabashada kicinteeda iska reebidda layska reebay caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaثana alqaasim bnu axmed albaqdaadiyu qaala xadaثana abu caamir can zuhayr bni muxamedi can muusa bni jubayrin can abi umaamata bni sahli bni xunayf can cabdillaahi bni camrin can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalama qaal utrukuu ka taga alxabashata xabashada maa tarakuukum intay idinka tegayaan fainahu laa yastakhriju kanza اlkacbati kacbada wixii loo soo hadiyeeyey kaydkeeda lama baxo ilaa du suwayqatayni unbaa la bixi doono midka markaa kubab maja dhuudhuuban mid yacnii kubabkiisu yaryar yihiin assuwayqatayni waa jamcu saaqin oo waxaan u jeedaa taskhiiru saaq oo haddana markaa lajamac ahaan loo la tafniyeeyey taskhiirkuna wuxuu tusayaa marka saaq inuu mu'anaf yahay du suwayqatayni ayaa liirtaabaa la geliyey marka majihiisa waxaa yaryar shanshadiisa saaq waa shanshada ama kubabka ayb kii marka midkii kubabka yaryaraa ee majaha ee yacni waaa shanshada dhuubnaa kaasaa la baxaayo min alxabashati ka mida riwaayo kale wuxuu leey nebigu sal l slam kaanii anduru ilayhi waaba anoo fiirinayoo kale ayb yuqlicuhaa xajaran xajaran dhagax dhagax isagoo u fujinaayo kacbadii kaanii anoo u jeedoo kale buu leeyahay usaylacu mid bidaar leh gaaban oo majo dhuudhuuban hab ekaashada yacni waxaa weeyaan nimankan xabashada ama xaaraha ahaadan ama ha ahaadan kuwan kale hab ekaashadooda yaa iyuu tilmaamay rasuulka calayh isalaatu wassalaam ayb marka dad shartoodu sidaas tahay waaye idinku ha kackacsanina marka yani shartooda ha isku kaagicinina marka macnuhu maahan yacni waa min baabi sadi daraa-i iyaga marka lama dhahayo yacni ha laga baqo oo ka carara oo ka wareega iyo sidaa marka nebigu inuu leeyahay maaha wixii difaaca iska difaaca kartideeda u yeesha laakiin idinku ha isku kickicinina dad shu'mi badan oo qaab daran weeyaan intii hadda xuruub lala galayn haddaad fiiriso uun mar allaale marka meel la gaarsiiyo balaayo usoo hillisa ma waayaan oo waxaa la arkaa un dagaalkiio meeshiisii un haddana la la joogo wakhtigii yacni futuuxaadkii xabashada ugu waaweynaa waa kuwii uu dhigay waxaa weeyaan alimaam axmed bin ibraahim alghaazi kii uu sameeyey waayo axmed guray soomaalida u taqaano kitaabna laga qoray futuuxulxabasha la yidhaahdo oo yacnii carab faqiih nin la dhihi jiray uu qorayoo la socdayba taariikhahaas iyo dhulkaas marka ilaa wuxuu gaarsiiyey xuduud suudaan agteedu gaarsiiye akhiiran waxaa weeyaan marka isagoo weliba dhallinyaronimo ku dhinto soddon iyo toddoba jiruu ku dhintay alimaam axmed alghaazi haddana maca daalika burtuqiis iyo balaayo wax kale usoo hiliyaaninta jeeree marka dadkan muslimiintaee dhulkan deggan ay la dagaalameenna tiro badan wax walbaa un wax unbaa marka shartoodu meelo baasay ka xiriirta aada u tiro badan marka haddii un markaa yacnii muqadasaadkaagii iyo diinkaagii iyo yacnii dhulkaagii haddaad marka ka dhaqaaqsan karto haddaad ka dhaqaaqsato kadib dalab ha usii aadin haddaad dalab usii aaddo inta aad haysaa inaad weyso laga yaabaa taariikhdana marka iyadaa issheegaysa axaadiidta nebigana iyada ayaa tadbiiqeeda iyo waaqiceeda laabudda in la helo laakiin wax walba xamaasa baabi'inaya axaadiidtan haddii xamaas looga tallaabo waa dhibaato shumigooda iyo marka gaalnimadooduna inay aada u foolxun tahay xadiidkan uu tilmaamo kacbada duminteeda iyagaa ku dhiiranayo markii horena iyagaa isku dayey inay sameeyaan marka waa dad noocaasa وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.